إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta alfurqaan booq iyo gacan ka hadal ayaa hareeyey xildhibaanada gobolka wajeer ee n f d midooda afrika ayaa muqdisho u soo diray taliyaha cusub ee ciidamada shisheeye admis si uu shaqada kala wareego taliyihii isaga ka horreeyey dowladda federaalka ayaa bulshada ku dhaqan muqdisho kusoo rogtay mashruuc hor leh oo ay lacag ku raadinayso maamulka islaamiga ee gobolka jubbada hoose ayaa soo bandhigay askar ka soo goostay ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolkaas آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن markana dhegaystayaal warkii oo dhan buuq iyo gacan ka hadal ayaa hareeyey xildhibaanada gobolka wajeer ee n f d mubaarag cumar ayaa faahfaahinaya kulan lagu waday in maalintii shalay ay yeeshaan xildhibaanada ismaamulka dowladda kenya ee ka samaysatay gobolka wajaar ee dhulka n f d ayaa waxaa hareeyey buuqiyo gacanka hadal kulanka ayaa lagu waday inuu ka dhaco magaalada wajaar ee dhulka n f d buuqiyo gacanka hadalka ayaa yimid kadib markii baarlamaanka ismaamulkaasi la horgeeyey miisaaniyadda sanadkan labada kun afar iyo labaatanka si ay u ansixiyaan balse taasi waxaa ka biyo diiday xildhibaanada oo kasoo horjeestay mashruucaas sawiro iyo muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa lagu arkayaa xildhibaano abaabulan oo ku sugnaa howlka golaha baarlamaanka ee ismaamulka wajeer oo si adag uga hortegay xubno doonayay in loo ansixiyo miisaaniyadda labada kun afar iyo labaatanka ee ay usoo wakiilatay dowladda kenya xildhibaanada ayaa ku guuleystay inay gacanka hadal howlka kaga saaraan xubnaha doonaya ansixinta bajetka miisaaniyadda qaar ka mid ah xildhibaanada oo la hadlay warbaahinta waxay sheegeen in bajetku yahay mid diyaarsan oo qole gaar ah ay wadato islamarkaana la doonayay keliya in la ansixiyo maamulka gobolka wajeer iyo kan degmo ayay sheegeen inuu ka dhex jiro musuq maasuqa aada u baahsan bajetka la horgeeyey oo ay ku tilmaameen mid shaksi ah ayayna u sababeeyeen diidmada inay ansixiyaan midooda afrika ayaa muqdisho u soo diray taliyaha cusub ee ciidamada shisheeye ee admis si uu shaqada kala wareego taliyihii isaga ka horreeyey tafaasiisha warkaasi cabdisamed ayaa eegaya waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya soo gaaraya jenaraal sam kufuma oo ah taliyaha cusub ee ciidamada shisheeye ee admis kaas oo xil loo magacaabay saddex bilood ka hor jenaraalka cusub ee ciidamada shisheeye ee admis hogaaminaya ayaa kasoo jeeda dalka uganda halkaas uu kasoo qabtay xilal kala duwan wuxuuna shaqada kale wareegayaa taliyihii isaga ka horeeyey taliyaha horey u hogaaminayay ciidamada atmis ayaa waxaa lagu magacaabaa jenaraal sam okindig waxaana hadda loo magacaabay inuu noqdo taliya ku-xigeenka ciidamada u b d f ee uganda taliyaha cusub ee ciidamada shisheeye atmis ayaa axadii soo gaaray muqdisho waxaana si rasmi ah loogu soo dhoweeyey taliska ciidamada afrikaanta ay ku leeyihiin xerada xalane ee magaalada muqdisho jenaraal sam kufuma ma ahan markii ugu horreysay uu soomaaliya yimaado wuxuu horey usoo noqday taliyaha ciidamada uganda ee ka howlgalaya soomaaliya intii u dhexeysay oktoobar labada kun afariyo tobankii ilaa nofembar labada kun lix iyo tobankii ciidamada uganda ayaa qayb ka ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya waana ciidankii ugu horeeyey oo duulaan ku yimid soomaaliya marka laga reebo ciidanka xabashida ee dalkan soo galay sanadkii labada kun iyo lixda atmis ayaa ah howlgalkii ugu muddada dheera ee dowladaha afrika ay qaadaan waxaana hadda socda isku dayo lagu doonayo in lagu soo afjaro duulaankan maadaama uu xaqiijin waayey ahdaaftii uu lahaa oo ay ugu weyneyd burburinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda federaalk ayaa bulshada ku dhaqan muqdisho kusoo rogtay mashruuc hor leh oo ay lacag ku raadinayso sida warkaasi uu ku faahfaahinayo zakariya cumar iyadoo cabashada iyo dhibaatooyinka ay ku qabaan dowladda federaalka shacabka gobolka banaadir ay iska noqotay mid maalinla ah ayaa waxa ay tilmaamayaan bulshada ku dhaqan magaalada caasimada ah ee muqdisho in dowladda federaalka ay kuu soo ragtay lacago ay kuu sheegtay in lagu diiwaangelinayo dhalashada caruurta guurka iyo geerida agaasimaha waaxda dib u dhisidda gobolka banaadir ee dowladda federaalka ninka lagu magacaabo rashiid oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in ciddii aan isdiiwaangelintan aqbalin la saari doono lacago ganaax ah waxaan rabnaa labaatan iyo labada kun labaatan iyo afarta dadku ma ogtahay faham badan kama haystaan waxaan waxaan rabnaa labada kun labaatan iyo afarta markii ay dhammaato labada kun labaatan shanta la gaaro waxaa dhici doonta in maaragtay adeegyadan wax badan ee muwaadinka u xirnaadaan inuu duwaan gelin caqaabiyo ay ganaaxyo ka dhashaan waxaan rabnaa cunugii maanta ku dhashay gobolka banaadir haddii lasoo duwaan geli waayo waxaa imaanaya in caqaabiyo ganaax ay timaado dhimashadii dhacday in lasoo duwaan geliyaa qof magaaladan ku dhinta maanta ku dhinta oo qabri maaragtay liskama geynayo ilaa si rasmiya duwaanka loo geliyo wuxuu dhinta sababta u dhinta la caddeeyo kadibna maaragtay qabriga markaasaa la geynaya sidoo kale waxaa arrintan si adag uga soo horjeestay shacabka gobolka banaadir iyagoona ku tilmaamay mashruuc ay dowladda federaalka dhaqaale ku urursanayso islamarkaana dowladda federaalka ay u taaglaadahay kuwii noolaa iska badaaya mid hadda dhashay oo dunida ku soo biiray iyagoona arrintaas ku tilmaamay mid aysan marnaba aqbali karin warqaddu waxaa ka horraydo warqad cid bilaash lacagla'aan iska kaasiinaysa male tani waa shaqa abuur maalin weli waxaa uu ku talee ceelgaabta waddada madaxtooyada laga galo horteeda carruurta fadhido iyo cayaalka fadhiyo feeri dowladdu taasay maar u laadaa maxay maare kale u laada macnaha waxaan u arkaa dhaqaal abuur hadday dowladdu wax qabanayso horta liista ciyaalkaasa ka bilaawo mar kasta waa la aruuriyaa waa la soo daayaa waa la aruuriyaa waa la soo daayaa maxay faa'iido keenaya marka iyaan kuma marsiyoon in ay dhahdo waa la xanaaneynaa cunug waddada ku dhalanayo kii dhashay oo noolaa daryeel weysan labadaba waxaan u diri lahaa horta gobolka banaadir waxaan u sheegi lahaay khaasatan gobolka banaadir si guud waxaan u sheegi lahaa horta lacagaha dadka dadka shacabka markasta waxaan horta lacag waaye saan u aragna anaka oo dowladdu mashruuc dhaqaalay wadaa aniniyow arrintaas arrin aad igula xun waaye maxaa yeelay maanta in la dhaho waa la isdiiwaan gelinaa arooska waa la isku diiwaangelinaa wax walbaa la isku diiwaangelinaa arrintaas arrin soconaysa ma ahan diiwaangelin wax yeeli karna ma ahan hadday bariiska anigo shacabkii ah hadday bariis niga soo gashay oo aad tidhaahdaan diiwaangelintii xataa labalaba door anaga qaataan bariisaad raadinaysin canshuurta aan dhiibnaan igu filane sidaan hana laga daayo dowladda federaalka oo horay dhibaatooyin kala duwan ugu haysay bulshada soomaaliyeed gaar ahaana dadka ku dhaqan gobolka banaadir waxaana arrintan ay qayb ka noqonaysaa dhibaatooyinka kala duwan ee bulshada gobolka banaadir ay ku haysay dowladda federaalka iyadoona maalinba maalinta ka dambaysa dhibaatada ay bulshada ku hayso dowladda federaalka ay sii kordhayso warkan waxaad ka dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan maamulka islaamiga ee gobolka jubbada hoose ayaa soo bandhigay askar ka soo goostay ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolkaas warbixintaasi cabdalla mukhtaar ayaa soo jeedinaya askartan oo tiro ahaan gaarayay ilaa iyo afar askari ayaa lagu soo bandhigay deegaanka baqhdaad ee ka tirsan jubbada hoose saddex ka mid ah askartan ayaa iyagoo hubkooda wata waxay ka yimaadeen saldhig ay ciidanka dowladda federaalku ku lahaayeen deegaanka buule xaaji halka midka kalena uu ka yimid askarta dowladda federaalka ee ku sugnaa deegaanka birta dheer askartan ayaa lagu kala magacaabaa cabdiraxmaan cabdi xasan xuseen geedi aadan khayrow nuur dhuubow iyo saadaq jinow xuseen askartan ayaa waxa ay ka sheekaynayaan habdhaqanka ah ciidanka ay kasoo tageen iyo sida loo soo dhaweeyey ayaga hadlaa farxaan cabdi xasan waxaan ka tirsanay ciidanka darawiista barjax jubbaland waxaan joogay buulaxaaji waa ku mahadsanta maanta waxaan la jooga wadaha kenya dad fiicanaa lii soo dhaweeyey ciidanka darawiista jubbaland waxaan ka raacay kismaayo habdhaqankooda waa habdhaqan xun geedi aadan alidhaa marka maama xag waxaan ka tirsanay qolada jubbaland daraawiishta ciidanka guutada barjax deegaanka buulaxaaji maanta waxaan joogaa islaamka baqdaad wallaahi si wanaagsan oo musullimnimo ah liisoo dhawey si wanaagsan qorigeyga iyo booshkiisaan la imaaday waana la ilahay sidii liisoo dhaweysay aad u wanaagsan oo sharaf laha liisoo dhawey oo islaamnimo ah khayrow nuur dhuw waxaan ka tirsaa ciidamada daraawiishta jubbaland guutada barjax waxaan jooga buulxaaji wallaahi xaalada kama sheekeyn karo waa xaalada aada xun ilaahay nasiidaasi halkaana keenay waa mahad iskala waxaan iska ahay nin askari oo maxaan ku dhihi karaa qurigii boos loo dhiibo meel la istaajiyey sharka qaarsan marka haddana ilaahi baa mahadla alxamdulilah si aada u adag baa ka jirtay aad baa liisoo dhiyey maasha allah waa sidaan hadda filaynin baa liisoo dhiyey weli aad u wanaagsan cabsi kalaa igu jirtay oo si kalaa waa cabsanaa laakiin hadda aad baa liisoo dhiyey waa muslimiinta aad bay aad iyo iyo qar magacayga la saadus jin xuseen oo ka tirsanay ciidanka misri oo ka imaaday meesha la dhahaa birta dheer hadda aan kasoo goostay habeenkii mujaahidiinta ayaa la jiraa sidoo kale waxa ay baaq u direen askarta dowladda federaalk ee weli ku harsan safka shisheeyaha iyo kuwa ay haatan ka soo tageen ciidankan buulaha ja-an oo uga soo tagay waxaan u baaqaa inay meesha iskaga soo cararaan meesha dhibaato fara badanaa jirta oo four point five hadane waxaan u baaqi lahaa inaa micnihi mataqaanaa nolosha inta lagu qaqaban inta ay isu dhiibaan yaa micnihi ugu baaqi lahaa wallahi gaalnimada inay kasoo baxaan oo dadka islaamka ay micnihi mataqaanaa isu dhiibaan si anaga noo- noola soo dhiibiyo kale camal aa loo soo dhiibiy lahay marka inay gaalada micnihi mataqaanaa i soo baxaan inaan jeclan lahaa inay iskaga soo tagaan kolley de hadda waxay ku sugan yihiin ama u dhimanaa anama garanaaye oon gaalnimo ka inay iskaga soo tagaan iskaga soo cararaan oo falada walaayinka ay qoryaha u keenaan oo ayaga haddii wax la qabanayo inay wax la qabtaan haddii wax la qaban inay shacabkooda ay la noolaadaan oo la- kamid ahaadaan ma ahan markii ugu horeysay oo askar ka tirsan dowladda federaalka isku soo dhiibaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana marar badan sidan oo kale isku soo dhiibay askar badan oo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kuwaasoo si wanaagsan loogu soo dhoweeyey walaayaadka islaamiga ah guud ahaanna warkii warbaahinta alfurqaan waa naga intaa